taariikhdii labaad cutubka labaatan iyo lixaad markaasaa dadkii yahuudaha oo dhammu waxay soo kaxaysteen cusiyaah oo lix iyo toban sannadood jiray oo isagay boqor uga dhigeen meeshii aabbihiis amisyaah oo isna eelood wuu dhisay oo dalka yahuudaha u soo celiyey markii boqorkii dhintay oo la seexday awoowayaashiis dabadeed cusiyaha markuu boqor noqday wuxuu jiray lix iyo toban sannadood oo laba iyo konton sannadood yeruusalaam buu boqor ku ahaa oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray yekelyaah tii reer yeruusalaam oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa ku quman oo wuxuu wada yeelay sidii aabbihiis amasiyaah yeelay oo kale oo wakhtigiisa kariyaah oo waxgarasho u lahaa waxa la arko ee ilaah ayuu isu diyaariyey inuu ilaah doondoono oo intuu rabbiga doondoonayeyna ilaah baa isaga liibaaniyey markaasuu baxay oo reer falastiin la dagaalamay oo wuxuu dumiyey derbigii gaad iyo derbigii yabneeh iyo derbigii ashdood oo wuxuu magaalooyin ka dhisay waddankii reer ashdood iyo reer falastiin dhexdoodaba oo ilaah baa isaga uga hiiliyey reer falastiin iyo kuwii reer carbeed ee guurbacal degganaa iyo reer maconiibba oo reer camoonna waxay cusiyaha siin jireen gabarro oo magaciisiina wuxuu ku faafay oo gaaray xataa meesha masar laga galo maxaa yeelay aad iyo aad buu u xoogaystay oo weliba cusiyaha wuxuu yeruusalaam ka dhisay oo xoogeeyey munaarado oo waxay ku yiileen iriddii geeska iyo iriddii dooxada iyo meesha derbigu ka leexdo oo haddana wuxuu munaarado ka dhisay cidlada oo ceelal badanna wuu qotay maxaa yeelay xoolo badan buu lahaa oo waxayna u joogeen dhulka dooxada iyo dhulka bannaanka ahba oo buuraha iyo beeraha barwaaqaysanba wuxuu ku lahaa rag beeraley ah iyo kuwa canabka xanaaneeya maxaa yeelay wuxuu jeclaa beeraha oo weliba cusiyaah wuxuu lahaa ciidan dagaalyahan ah oo dagaalka kooxkoox ugu baxa sidii ay ahayd tiradooda ay sameeyeen yicii'eel oo ahaa karaanigii iyo macaseyeeh oo sirkaalkii ahaa sidii uu ku amray xananiyah oo ahaa boqorka saraakiisha midkood oo raggii xoogga badnaa oo ahaa madaxdii qolooyinka oo dhan tiradoodu waxay ahayd laba kun iyo lix boqol oo nin oo waxaa gacantooda ku jiray ciidan ah saddex boqol iyo toddoba kun iyo shan boqol oo nin kuwaasoo xoog badan ku dagaalama si ay boqorka uga caawiyaan cadowga oo cusiyaha wuxuu ciidankii oo dhan u diyaariyey gaashaamo iyo warmo iyo koofiyado bir ah iyo jubbado bir ah iyo qaansooyin iyo dhagaxyada la warfiyo oo yeruusalaamna wuxuu ku sameeyey makiinado ay soo hindiseen rag saanacyo ahu oo alaabtaas waxaa la saari jiray munaaradaha iyo geesaska derbiyada in iyaga laga gano fallaadho iyo dhagxan waaweynba oo weliba magaciisii aad iyo aad buu u sii faafay oo meel fog gaaray maxaa yeelay ilaa uu xoogaystay si yaab leh ayaa loo caawiyey laakiinse markuu xoogaystay ayuu isla weynaaday ilaa uu halligmay oo wuxuu ku xadgudbay rabbiga ilaahiisa ah waayo macbudkii rabbiga ayuu u galay inuu foox ku shido girgirihii fooxa markaasaa waxaa isagii ka daba galay wadaadkii casariyaah oo ay la socdaan siddeetan ah rabbiga wadaaddadiisa oo ah rag xoog badan markaasay boqor cusiya hor istaageen oo waxay ku yidhaahdeen cusiyahow adigu ma lihid inaad rabbiga foox u shidid laakiinse waxaa leh wadaaddada reer haaruun oo quduus looga dhigay inay foox shidaan haddaba meesha quduuska ah ka bax waayo waad xadgudubtay oo tanuna kuuma ahaan doonto sharaf rabbiga ilaaha ah xaggiisa kaaga timaadda markaasee cusiyaha carooday oo gacantana waxaa ugu jiray idan uu doonayay inuu foox ku shido oo markuu wadaaddadii u carooday ayaa baras wejiga kaga soo baxay isagoo wadaaddadii hor jooga oo guriga rabbiga ku jira oo girgirihii fooxa dhinaciisa taagan markaasaa casariyah oo ahaa wadaadka sare iyo wadaaddadii oo dhammu isagay fiidhiyeen oo waxay arkeen inuu wejigiisa barasku leeyahay markaasay haddiiba halkaas ka saareen oo isaga qudhiisiina wuu isdedejiyey inuu baxo maxaa yeelay rabbiga wax ku dhiftay oo boqor cusiyaahna tan iyo maalintii uu dhintay wuxuu ahaa baras leh oo isagoo baras qaba ayuu joogi jiray guri gaar ah waayo wuu ka go'ay gurigii rabbiga oo wiilkiisii yootam ayaa reerka boqorka u talin jiray isagoo dadkii dalka degganaa u garqaybinaya haddaba cusiyaah faliimihiisii kale intii hore iyo intii dambeba waxaa qoray nebi isacyaah oo ahaa ina aamoos oo cusiyaah wuu dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa awoowayaashiis lagula aasay berrinkii xabaalaha oo ay boqorraddu lahaayeen waayo waxay is yidhaahdeen isagu waa baras leh oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii yootam